waxaan ehelkii dhib ku gaadhay dhacdadii ka dhacday isgooska dabka ee lagu dilay sakariye iyo sawda ilaahay ha u naxariistee kiiskaasi waxaan ugu bashaaraynaynaa ehelkii in gacanku-dhiigliyaashii iyo gaarigii falka geystayba la soo qabtay uuna ku jiro gacanta hay-adaha amniga insha allah waxaan rajaynaynaa wixii beritu ka dambeeya in waafajinta cadaaladda keliya loo fadhiyo laakiin ay ku qalbi qowsadaan in la haayo ilaahay ha u naxariistee sawda iyo sakariye gaariga ay gacantiisa ku baxeen iyo taliskiisa intaba waan iska warhaynaa waxaana gacanta ku haya hay-adaha amniga waxaan kaloo rabaa inaan warbixin idinka siiyo galabta oo ay tahay taariikhda saddexdii bisha labay tobnaad labada kun koob iyo labaatanka waxaa asna ka dhacay kiis dil ah degmada wada jir kiiskaasna gacanku-dhiiglihii dilay marxuumka gacantaa lagu haayaa wuxuuna ku jiraa gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed marka waxaan jecelnahay dhammaan bulshada soomaaliyeed inaan ugu baaqno in layskaashado nabaddana laga wada shaqeeyo aana laga gorgortamin nabaddayna iyo xasiloonnida gobolka banaadir ee guud ahaan dalkaba bulshada soomaaliyeedna isdejiyaan kuna kalsoonaadaan ciidankoodii booliiska soomaaliyeed kiisaskii labadaba gacanku-dhiigliyaashooda gacan lagu hayaa keliya waxaa inoo haray waafajinta cadaaladda